xildhibaanada golaha shacabka ayaa ah laba boqol toddobaatan shan lagu daray xubin sharafeed madaxweynihii hore soomaali xasan sheekh maxamuud taasi oo tirada ka dhigaysa laba boqol toddobaatan iyo lix xildhibaan sida uu qaba kheyr hoosaadka golaha waxaa hal mar fasax heli kara konton xildhibaan siduu v-oda u sheegay guddoomiyaha guddiga kheyr hoosaadka xildhibaan maxamuud macalin yaxye marka laga hadlayo wuxuu korayaa in golaha shacabka uusan ka maqanaan karin xildhibaan konton xildhibaan wax ka badan fasax aysan aadi jirin siyaasa sharciya ama sharcilaan wax ka maqanaan kara ma jiro duruufo gaara ayaa jiri kara qofku uu jirin karaa arrimo faamili ayaa jiri kara marka la isku dardaro konton xildhibaan ka badan inaysan maqnaan karin taan wada ogsoonahay golaha shacabkan tiradooda laba boqol toddobaatan iyo shan oo lagu daray hal laba boqol toddobaatan haddii konton laga jaro laba boqol toddobaatan iyo waxa soo haraayo waa laba boqol labaatan iyo lix nooda soo haray marka suurtagal ma ahan in lagu waayo laba boqol labaatan iyo shan in boqol soddon iyo sagaal ay soo xaadir weyso oo baarlamaanka la furmaa golihii shacabka la furmi waayo wax saxa ma ahan marka haliisha oo dhan waxay ka taagan tahay ku dhaqan la-aan xeer xeer hoosaanka golaha shacabka xildhibaanada golaha iyo qaar kamid a howlwadeenada ayaa u sheegay v o a in xildhibaanada yimaado golaha ay u dhexeeyaan boqol konton iyo shan ilaa boqol iyo siddeetan xildhibaan ilaa mararka qaarkood waxaa dhacda boqol iyo sideetan markay ugu badnaato ayuu gaaraa laakiin inaha adigu hadda ka hadlaysid boqol iyo konton boqol iyo lixdanka meelahaas ayuu galaya laakiin aniga sabab intaa keliya u timaaday ima muuqato waa in xildhibaanada golaha shacabka mas-uuliyad ay qaadeen ay ummaddan u qaadeen waa in waktigii loogu talaga ay ku yimaadaan haddii ay imaan waayaan gudoomiyaha golaha shacabka waxaa laga doonayaa in guddoonkiisa guud ahaan inay ku xisaabtamaan xildhibaan cabdiruus ciga ayaa ku dhaliila xildhibaanada gudasho la-aanta shaqada laga sugayo maanta rabaa barkaan u mariyo dadka soomaaliyeed kulankaa koorumkaa maanta xidhin waaye golaha shacabka oo kalfadhigii shanaad kulimadiisii dhexe ah waxaan leeyahay runtii koorumkaa buuxsama waaye waa ceeb golahu ceeb ku tahay ceer hoosaadku habraac buu leeyahay loo maro xildhibaanka maqnaada xildhibaanka waajibkiisa gudan waaya ilaa ay ku gaadho xeer uu xilwaayi xildhibaanku ku gaadhi karo walaalayaal dalkani waa dal tabcaana waa dal adduunkii o dhan ka tegey waxaa laba inaynu ka daba tagno adduunyada adduunyada kama daba tegi karno inagoo dhutinana kama daba tegi karno adduunka waxaan ka daba tegi karnaa inagoo oo ordana orodku wuxuu noqonayaa markaas inaynu kulamada soo xaadirno orodku wuxuu noqonayaa in ajandayaasha maalinlaha ah aynu ka doodana ay noqdaan qaar fara badan waktiga aynu golaha siinana noqdo muddo dheer uu noqdo oo runtii dadkan loo shaqeeyo xildhibaan zakariya xaaji ayaa sheegay in xildhibaanadu ay matalaad u yihiin shacabka soomaaliyeed ayna ku qaataan guna lacageedkay ku shaqeeyaan muhiimna ay tahay inay gutaan waajibka laga sugayo idiin sheego saakay waxaanu nimid barlamaankii barlamaankii waxaa dhammaan waayey nasaabkii ama intii uu ku furmi lahaa waana markii saddexaad baan u malaynayaa wiiga kan barlamaankan wuxuu wakiil ka yahay shacbiga soomaaliyeed oo dhan labaatan milyan buu wakiil ka yahay duruufta dalku maraya waad ogtihiin in shacbiga soomaaliyeed mushahar laga qaato ama allowances laga qaato dunno laga qaato oo aan la soo xaadirin ninkii qofkii ku maqan xildhibaankii ku maqan shaqo ama cudurdaar ama fasax waa meeshiis wax soconaya maaha waxay noqonaysaa mas-uuliyaddii loo ismaray barlamaankan inuusan ka bixin bay noqonaysaa gudoomiyaha guddiga khayr-hoosaadka golaha maxamuud macalin yaxya ayaa u sheegay v o a in muhiimay tahay in la raaco khayr-hoosaadka golaha u yaal dhaqan la-aan xeer xeer-hoosaadka golaha shacabka haddii xeerkaa siduu yahay loo dhaqangeliyo ay xildhibaanadu ilaaliyaan waxaan islahay mushkiladan way xalismaysaa hadday ilaalin waayaan ay ku dhaqmi waayaan qofka fulintiisa iyo ilaalintiisa laga rabo waa guddoomiyaha golaha shacabka asaga ayaa la rabaa inuu ilaaliyo kula xisaabtamo marka qof bilaamicna isaga maqanaan kara golaha shacabka ma jiro marka waxaan isleeyahay haddii xeerka iyo sharciga loo soo noqdo mushkiladan way xalismaysaa mar walba oo fadhiga u baaqda kooram la-aan guddoonka golaha ayaa calaan dusha uga tuuro xildhibaanada ka maqan fadhiga waxaana ugu dambeeyey fadhigii maanta waktiga uu qorayay xeerhoosaadka golaha shacabka waa la joogaa kooramku wuxuu marayaa boqol labaatan iyo saddex sidii hore aan ku ballannay xeer nidaamayaasha waa inay u gudbiyaan guddiga anshaxa liisaska ay hayaan wax horaan u xaadirnay wax la xaadirinaayo ma jiraan waana la og yahay markaan xaadirad uma baahne waxay u baahan tahay ficil marka waxaan amraynaa nidaamyaasha inay ku wareejiyaan liisaska ay hayaan guddiga anshaxa maadaama kooramka uusan dhammayn fadhiga annaga ma furmin sidaa daraaddeed waa kala tegaynaa insha allah xildhibaankii ka maqnaada golaha laba ka fadhi wuxuu weynayaa xubinimada golaha shacabka sida uu qorayo khayr wasaadka cabdulqaadir okey v o a muqdisho